gelinkii dambe ee shalay ayaa dagaallo ay ka dhaceen deegaanada lagu magacaabo sagle iyo dalan doole oo ku yaala xuduudda gobolada baayo bokool waxaana ka dhacay dagaallo u dhexeeyey ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa amisom iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaaladani waxay dhaceen iyadoo soo baxayaan warar sheegaya in dad rayid ay ku dhinteen gulufka ka dhanka ururka al-shabaab haddaba caashe ibraahim aadan ayaa warkii ugu dambeeyey iyo dhimashada dadka rayidka la sheegayba waxay ka wareysatay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed
anaga gobolka boqoolan ku sugan nahay waxay ka dhacay meelahaas annaga hoob goojadan u nahay marka arrintaas horta runtii dagaal waad ogtahay dagaal meel ka dhacay dad badan oo aan lagu talagarin ayaa wax ku gaaraya marka ku talagal oo dad oo shacba mase loogu talagalay ma laha ciidamadaas waa ciidamadii dowladda soomaaliya iyo ciidamada etoobiya ka socda ayaa isgarabsanaya dagaalkaas oo nimankaas nabadiidka kula jiro marka ma jiraan wax ku talagale oo dad maata lagu laayo ma jiraan arrintaas waa arrin xaqiiqda ka fog waaye labada dowladood ciidamadooda waxay ku talagaleen in dad shacbi aan waxba aan laga gaarsin dalkan ma filayo in macnaha wax lalajansi ku dhacay oo nimankaas waad ogtahay waxay mar kasta ay dhexgalaan mase ay ku cararaan shacabka haddii dagaal dhaco shacabka ay ku cararaan habad wte qof shacab ay ku dhacday waa suurtagal laakiin wax ku talagala ma jiraan waa gartay laakiin waxaad aada ugu celcelisay inaysan jirin wax ku talagal ah oo dad shacaba loo geystay haddana waxaad carabka ku dhufatay in kooxda al-shabaab ee dagaalkan hadda lagula jiro iyaga uu ka dhan yahay dagaalkani inay dadkii dhex galeen oo dadkii ku dhex carareen marka si aan ku talagal lahayn ma jirtaa marka iyadoo la baacsanayo dhalinyaradan ka tirsan al-shabaab sidaa dadkii kale shacabka ahaa ee meesha joogayna sidaa xabadii ay ku gaartay dad fara ku tirisi aan badnayna afar ma saddex waa jiraan anaga aan ka warhayno habad wata ku dhacday waa jiraan wax kale maanaha oo shacaba meeshaas ku dhintay mise lagu lahay ma jiraan waxaa la hadal hayaa maxamed macalin in la adeegsaday hubka waaweyn sida taangigoo kale ayay dadku hadal hayaan oo markii dhalinyaro ka tirsan al-shabaab ay xaafadihii galeen oo dadkii ay ku dhex carareen sidaa markaa qorgii taangiga ahaa ama qoryo uu taangi ka mid yahay sidaa hoos loogu dhigay oo sidaa ay dad shacab fara badan halkaasi ay dhibaato kusoo gaartay oo dhimasho badan ay jirto oo dhaawac uu jiro oo qaar badan oo kamid a magacyadooda meelaha lasoo geliyey ma ka warreysa arrintaasi arrintaas annaga waa ka warhaynaa bay ma jiraan arrintaas wax jiro malaha xaqiiqdi wax ka fog waaye annaga ma qarinayn waxyo shacaba mase dhibaato meesha ku gaar inaan qarino xag uma lihin mas-uuliinta deegaankaan ahay marka waxaas wax jira ma aha boonboonintaas iyo war baalbawaankaas annaga waxaan ku ognahay nimankaas nabadjiidka ayaa markaas baalbawaamadaas waxaas dawladda ka fadiyo arrintaas run ahaantii waa la ogaan karaa dhibaatadaas kama jirto dalkan kama dhicin gobolka bokool hadda arrintaas kama dhicin waa gartay waxaa markaa iga warantaa goobaha hadda lagu dagaalamayo ee dagaalka uu ka socdo waxaan ognahay dhul banaan inuusan jirin oo ay daddegan yihiin marka dadkii degaanadaas lagu dagaalamaya ku noolaa ee deganaa ee ku dhaqnaa xaggee aadeen runta horta dadka deegaamada waa garanayaan baadiyaa u badan mas-tuulooyinka ayaa u badan meelahaas dagaalka ka dhacay gobolka boqol shantiis degme marka horeba gacanta dawladda ku haysay hadda meelaha nimankaas lagula dagaalamayo waa tuulooyinka badana tuulooyinkana badana waa laga soo qabsaday marka dadkii qaar dhinac bay lagu array waa jiraan dad deegaamadan gobolka xaruntiisa dad kusoo array waa jiraan dad deegaamadooda ku sugan waa jiraan marka soo ma dhici karto maxamed macalin maadaama ciidamadan ajnabiga ah sida ciidamada ethoobiya kale ee amisom ka tirsan mar haddii iyagu ay baacsanayaan dhalinyaro la sheegay inay al-shabaab ka tirsan yihiin oo dagaalka al-shabaab uu ku wajahan yahay al-shabaabna ay soomaali fara badan ka buuxdo ama guud ahaan bay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin inay kala saari waayaan kii shabaabka ahaa kii degaanka iska joogay ee nabadda ku noolaa inay kala garan waayaan oo sidaa xabadoodu ay qof waliba ku gaarto ma dhici kartaa maya caashi arrintaas ma dhicin sababtoo ah ciidamada dawladda la socdo oo dalka yaqaan mase deegaanka u dhashay ayaa la socda masembir ciidamadaas keligood ciidana socda maaha sember waa dadkan oo deegaanka u dhashay ayaa la socda oo ciidamadii ah marka waa la kala garanaya dadka waxay al-shabaab iyo waxa kale waa kala baahan yihiin dad garanaya markaasna la socda ciidamada waxaad markaa hadda iga warantaa shanta degme hadda ka kooban tahay gobolka bacool shanta shan degme ka kooban tahay haddaanan khaldanayn shantii degmo way kala xiran yihiin oo laysuma socon karo dagaalada hadda socda maxay ka bedeleen isu socodkii degaanka runtii arrintaas hadilay waaye muddo afar baamood ayaa socda dagaalkaas ku talagalkana in jiidka isku fur waayo gobo gobolka iyo harumihiis degmooyinka tuulooyinka dhammaantood int in laisku fur waayo arrintaas shaqada socota arrintaasa ugu muhiimsan insha allah waan hadda isku furmi doonaan haddii ilah yihahdo wakti dhow degmada xudur ee haddaad igala hadlayso ee ah caasimadii gobolka degaanadee hadda ku furan uu adeeg ka helaa ama adeegya ka heli kara isaga qudhiisa runtii jidkan oo jidkan ceelberbiyo isku xiro oo gobolka gobolka waa furan yahay ma habeen kasto maalin kasta baawla kasoo galo marka meelaan jiidkan kale hadda dhinacan waajid oo kale haddaan kasoo qaadno hadda shalay iyo maanta baawla kasoo gashay dhinacaas habbuur baawlati kasoo baxday waana waana soo gaartay marka jiidkaas oo dhan meelahaas oo dhan hadda ciidamada ku sugan meelihii hadda nimankaas lagula dagaalamana ciidamada dawladda iyo ciidamadii tuunka ayaa ku sugan marka waa la isku furi doonaa insha allah waa la dhamaastiraya haddii ilaah yidhaahdo marka maanta dagaalkii oo gobolkan oo dhan ka socday hadda waxaa ku dambeeya xaduuda gobolka bakool iyo baydhaba meel la yihahdo sagli dolan doonle sagle ay meel la yihahdo oo tuulooyin ah nimankaas ay ku carareen oo isku aruursadeen kow iyo toban saa galabtii ayaa dagaal ka dhacay nimankii meesha waa laga qabsaday ciidamadu ay kaashanayaan diyaaradaha qumaatay masalakobtiriska ah marka nimanka deegaamadi waa lagala wareegay khasaaro badan waa looga geystay kow iyo toban saa galab wax meelaha ku dhuuntay oo mas ciidamada ay daba joogaan waa jiraan laakiin meel saldhiga hadda maanta gobolka boqorka ma jirto mahadsanidkaasi waxa uu ahaa maxamed macalin axmed guddoomiyaha degmada xudur waxa uu warramayey caasha ibraahim aadan